afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya sarreeye guuta cabdulaahi cali caanood ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee xalay ilaa iyo shalay ka dhacayay deegaano u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo aadan yabaal oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe dagaaladaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka oo kaabid ka helaya kuwa dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo ka soo horjeeda caanood ayaa waxaa warbaahinta u sheegay in dagaaladaasi ay al-shabaab uga dhinteen ilaa iyo boqol dagaalame dagaaladan ayaa ka kala dhacay deegaanada ceel hareeri iyo sidoo kale garas magan buu socday wuxuu ceel hareeri istaagay xalayto shalo galab markay ahayd shantiiyo barkii yuu istaagay dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh furinta koobaad ee boqol wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin boqol wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad weeye duqayn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waa jabiyey ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul yay maanta ku geeraarayaan sarreeye guuta caanood ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey qarax ismiidaamina oo ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe oo maalmo ka hor ka baxay gacanta al-shabaab
saakayto waxay baawur qaraxa oo leyla calaawi ah ku soo weerareen masaajid cali guduud laakiin xogtiisa waa la helay waa loo diyaargaroobay laba baasukaa lagu dhuftay baabuurkiina waa qarxay naftiisa halligihii la socdayna meeshaasuu ku gubtay innagana wax dhibaato aan nama soo gaarin waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah biro faniinuhu inay gaareen oo dhacwa iska fududoo laga bixbixiyey waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniinoo dad meela fogfog jooga gaaraan laba nin baa la ii sheega faniinka yarkaaho gaaray ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax ka sii hooseeya dhaawac fudud aan hataa ahayn dhinaca kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo maanta salaadii jimcada kadib khudbad ka jeediyey masjidka marwaas ee ku yaala degmada xamarweyne ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaas oo ay horey ugu dhawaaqday dowladda soomaaliya
bal ka warrama qofka qof rukuucsan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waayo shee cabdiqaadir gacmay raxmatullah calayhi isagoo masjid joogo rukuucsan ayaa rukuuca lagu dilay war nin rukuucsan nin dilay muxuu yahay berigaasaan sheegay muslin tukanayo oo masjid lagu dilo abulu'lu almajuusi baa soo bilaabay majuus buu ahaa gaal buu ahaa cumar buu dilay cumarna shahiidulmixraab buu ahaa saas weeye shee cabdiqaadir raxmatullah calayh marka waxaan leeyahay aan nimankaas aan u midowno aan iska dhicinno ha la soo sheego qofkii laga shakiyaba ha la soo sheego qolada amnigaah qolooyinka amnigoo idin dhow u sheega insha allahu waa laga adkaanayaa nebiga ballanqaaday khawaarijtu waa laga adkaanayaa dhulkan waa laga nadiifinayaa soomaaliya xur bay noqonaysaa way ka samatabaxaysaa baraari iyo barwaaqayna gaaraysaa biidn illaahi tacaala shalay ilaa iyo xalay waxaa ka socday deegaano u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo aadan yabaal oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyadoo hadda wararka laga helayo ceel hareeri iyo garas magan ay sheegayaan inay xaaladdu deggan tahay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho